madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland cabdiqaadir xaaji maxamuud iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada jubbaland cabdinaasir seeraar maax ayaa si wadajir uga daafuray imtixaanka fasalka sideedaad ee dugsiyada dhexe magaalada kismaayo imtixaanka ayaa si siman uga wada bilowday degmooyinka iyo deegaanada jubbaland iyagoo ardayda ku galaya xarumo loo qorsheeyey wasiirka wasaaradda waxbarashada jubbaland cabdinaasir seeraar maax ayaa ka warramaya qaabka loo gelaya imtixaanka juhdi badan baad soo bixiseen idinki iyo waalidkiin iyo macallimiintii waxaa idin barayeyba waxaan rabaa inaad qof kasta waxa qalbigiisa ku jira ee uu soo bartay si kalsoonile inuu ula tago maaragtay xafiis yacnii fasallada iyo miiska dushiisa waxaa mamnuuc ah wax kasta oo shaki keeni kara ama qish keeni kara oo isku qabsan doontaan adinkii iyo kuwa idin waardeynaya waa mamnuuc arrintaas moobeel lama ogola warqad looma ogola waxa keliya la ogolyaha waa dhikaarada aqoonsiga ardayga uu ku fadhiisanaya fasalka basaa la ogol yahay inta aan isku ogaanno qish ma bannaana ma annaguna ma ogolin ilaahay subxaana wa tacaala iyo diintiisii iyo sharciga islaamkuna kuma bannaana waxaan rajaynaynaa waxaa inoo furi doona madaxweynaha insha allah biidnillahi alkariim imtixaamka si fiican in loo dadaalo oo ay noqoto statekan jubbaland yani steydyada kuwa ugu horeeya inaad maaragtay noqotaan ayaan rajaynaya hadduu ilaa idhaahdo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland cabdiqaadir xaaji maxamuud oo si rasmi ah u furay imtixaanka ayaa ardayda u rajeeyay guul wasiirka waxbarashada tacliinta sare iyo waxbarashada caadiga ahba wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud agaasimiyaasha raalligaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ardada sharabtula maanta imtixaanka u diyaar garoobayso waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aqoonta waa furaha noloshaa layidhi waa idiin hambalyaynaynaa dadaalkaa soo dadaasheen maantana maskaxdiinna iyo qalankiinna kulmiya qalankiiyo maskaxda kulmiya si degan insha allah waa idiin hambalyaynaya ilaah idiin fududeeyo imtixaanka waa idiin furin yahay